subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga e v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa subaxnimo arbaca ah oo bisha julaay sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka ay tahay toddobo waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somaali com afrikada bari saacaddu waa lixda iyo barkii aroornimo waxaana idaacaddan idinla socodsiin doona maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada idaacadeeda saakiya caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah hay-adda caafimaadka adduunka w h o oo ka digtay in dowladuhu ay qaadaan xayiraadii ku salaysneyd xanuunka covid iyadoo khatartiisu ay weli jirto saynisyahano badan iyo dhakhaatiirta wadankan ayaa waxay ku andacoonayeen inaan dadkii weli la tallaalin dhammaantood badankooduna ay tallaalka qaybtii koobaad un wada qaateen aanay qaybtii labaad wada qaadan qof marka waxaa jira nuqulkan iminka dhowaan indiya lagu arkay inuu aada iyo aada uga uga faafid badan yahay nuqladii hore xanuunada uu sababayana ay ka khatarsan yihiin kuwii hore
waxaad sidoo kale maqli doontaan puntland oo dhallinyaradu ay sameeyaan qaarkood agabkii laga keeni jiray dibadaha kuwaas oo loo iib keeni jiray wadanka
sidoo kale waxaan idiin haynaa suuqyada online-ka wax lagu kala iibsado oo kusoo badanaya deegaanada soomaalida
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida oo uu noo akhriyo maxamed cabdi xasan sandheere
mahadsanid zahra cabdi madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa talaadadii shalay dadka maraykanka ah eean weli istallaalin ku dhiirigeliyey inay istallaalaan si ay isaga ilaaliyaan tafiirta cusub ee xanuunka covid ee loo yaqaano delta kaas oo aad u faafaya biden ayaa warfidyeennada u sheegay in dhammaadka toddobaadkan maraykanka uu gaadhi doono barta milyan oo ah tirada dadkaee maraykanka istallaashay hase yeeshee waxa uu ka digay in laysdhigto iyadoo tafiirta cusub ee delta ay dhex faafayso dadka aan istallaalin madaxweyne biden ayaa sheegay in tafiirta cusub oo cudurkani ay mas-uul ka tahay kalabar xaaladaha xanuunka ee meelo badan oo dalka maraykanka ah dowladda iiraan ayaa bilowday soo saaridda birta uranium-ka ee la tayeeyey sida ay talaadadii shalay sheegtay hay-adda atomikada ee qaramada midoobay tallaabadan ayaa iiraan ka caawin karta inay samaysato hub nukliyara iyadoo saddexda quwadood ee reer yurub ay sheegeen in tallaabadan ay khatar gelinayso wadahadaladii lagu soo nooleynayay heshiiskii laba kun iyo shan iyo tobankii tallaabadan oo ay daaha ka qaaday hay-adda atomikada adduunku iraanna ay sheegtay inay uga dan leedahay inay ka samayso shiidaal lagu kiciyo qalab cilmi baadhiseed ayaa sidoo kale keenay dhaleecayn ka timid maraykanka kaasoo arrintan ku sheegay tallaabo nasiib darro ah oo dib loo qaaday saraakiil maraykan iyo kuwo reer yuruba ayaa iiraan u caddeeyey in go-aankeedu uu murjin karo amaba uu burburin karo wadahadallada dadban ee u dhexeeya maraykanka iyo iiraan ee lagu doonayo in labada dalba dib loogu soo celiyo uu hogaansamidda heshiiskii kii kaas oo uu ka baxay madaxweynihii hore maraykanka donald trump warkii caalamkuna waa naga intaa
aad iyo aad ayuu u mahadsanyahay maxamed cabdi xasan ayaa nala socodsiinaya warkaasi dunida halkaasi aad ka dhegaysanayseena waa washington aynu ku bilownay magaalada beledweyne dhalinyaro baratay xirfadaha gacanta ayaa furtay xarun lagu sameeyo alaabta jiifka iyo fadhiga guryaha iyo xafiisyada dhalinyaradan ayaa sidoo kale si bilaasha xirfadan u bara dhalinyarada danyarta ah warbixintan waxaa magaalada beledweyne kasoo diray wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan sannadahan dambe waxaa aad ugu soo badanaya dhallinyarada baratay xirfadaha farsamada gacanta si ay u maareeyaan noloshooda iyo tanreerahooda dhallinyaradan ayaa xirfadaha gacanta gaar ahaan samaynta alaabaha jiifka waxaay sii baraan dhallinyarada kale si ay u yaraadaan kuwa ku haminaya in dalka ay ka tahriibaan shaqola-aan awgeed ibraahim aadan abikar oo ka mid ah dhallinyaradan xirfadda ku shaqaysta ayaa idaacadda dhallinyarada ee v o a uga warramay noocyada alaabaha ay sameeyaan iyo haddii dhaqaale fiican ay ka helaan farsamadan waxaan ka mid ahay dhalinyaro gobolka hiiraan ka mid ahay khaasatan oo lagu sameeya meesha almilooyinka iyo alaabta jiifka intii oo soomaalida kuwa oo dibadda laga keeno ayagana waa sameynaa kuwa oo intana waa sameynaa miisaska almuliyinkana waa sameynaa oo yeela intaa kulli waa sameynaa noocyahooda maxaa waa kuwa turka koobi waa kuwana jiif caadi waa oon sameynaa intaasna waa meel beledweyne oo shaqadan oo kale ilaa hadda oon ku arki ma jiro oo beledweyne le wixii tuulooyinka iyo wixii magaalada oo dalabka u imaada waa sameynaa dhammaan bulshadan wax ugu qabana nolosheeda meesha ka shaqeaan ugu maariya intaasaan ka helaa oo wixii ilaahay iyo calfaana ka helaa waana ku faraxsana shaqada marka dhallinyarada taariibi lahay inay gobolkooda ayagoo macnaha oo taalla farsamo inay meel kale aadeen macnaha uma fiicna taariibkana iska joojiyaan shaqo abuur fiican waa helna intaasaan leeyahay dhalinyaradan ayaa iib fiican waxay ku helaan alaabaha ay farsameeyaan inkastoo aanu deegaano kale xarumo ku lahayn haddana alaabahooda waxaa loo qaadaa deegaano ka baxsan magaalada beledweyne wuxuu ka kooban yahay armaajadiisa iyo laba kuudiin oo armaajadan ay nashqadaysan tahay labada kuudiinne kuwan oo kaleeta maahana waa si kaloo ayukuna nashqadaysa oo miyaarado leh kurtay dhammaantood waxaase loo sameeyaa hadduu nashqadan uu nashqadu rabo uu noqo diido waxaa loo sameeyaa nashqad kaleeto noocuu dalbadaa amba sawir kula yimaad aa loo sameeyaa sawir badanaa hadda waxaa lala yimaadaa sawiro sawirkaas nashqadu yahay aan loogu sameeyaa laakiin hadhacdee waxay keensadaan nashqadaanaa rabnaa ha laloo sameeya yidhaahiin amba nashqadaanaa ka helnay nashqadan hala la siiyo amba jiefkan aa rabnaa wareega bes armaajo anaa haasto waa dhacdaa iyaduna mugaasne armaajada keligeed gaar waa u iibinaa wareega keligees gaar waa u iibinaa qof walba nashqadu rabo anagu wax eel u rarnaa ma jiraan laakiin meel dad eeshaasaa u rabnaa dhaha u iibsado oo tuulooyida ku gaadaaman magaalada beelweyne waa jiraan oo meelo badan oo loo qaatay waa jiraan oo eelheblmugiranaan kale intaa u rabtaa la yidhaha meel heblaa u rarnaa heli marwada saasaa qajira moogiye meel aanu ku dhoofinoo rarnaa ma jirto walaala jiefka waxay u iibsanaa aad iyo aad maalmihii hadda soonkii ugu dambeeyey saa'id ayay u iibsanayeen marka kuwa sariira iibsanaa birta iyo kuwa jiefka caadiga iibsanaa iyo soo dhammaystiran kuwa iibsanaa iyo kuwa wareega iibsanaa sidaas ayay ahayn hal abuurka dhalinyaradan waxaa ka mid ah in farsamooyin cusub ay ku bedeleen noocyo hore naqshado cajiib ahna ay u farsameeyaan alaabaha sida uu sheegayo aweys axmed maamulaha xarunta aan barnaamijkan ka sameynayo noocyada hore uul waxaa ladheh jiri noohaa ladheh jiri adnoohda waa laga baxay hadda waxaa la xiiseeyaa noocaada farmaaja la xiiseeyaa nalalkaasaa loo yeelayaa dhalada la samey dhaladaas inta la hoola sidii dibidda camal oo dharka oo alaabta dibidda camal loo samaynayaa orginal camala laga dhigaa hadduu ilahay idmo saasaan u sameynaa ku sameyna alaabtaas macnaha maskaxdeena waxaan annaga ka namaaxni waaye maadaama youtubyadii aan gelaynaa youtubeyada waxaan kasoo aragna aan kasoo bixinaynaa kabacdi aan koobi dhehaynaa macnaha noocaasaan camal aan u sameynaa marka noocaas ayaan waxaan tusaynaa bulshadii in aan wadankii wax kasta lagu sameyn karo oo dadka wadanka joogaan oo farsamadaas dib u sameyn karo dadkana aaday wax u xiiseeyaan dadka dibadda ay xiiseeyaan annagana waxaan jecelnahay inay bartaan wixii dalka laga soo saarayo waxay dibadda laga helaya inay magaalada laga helaan rabnaa khaasatan gobolka hiiraan ayaan waxaan rabnaa inaan horumar sameyno oo dhallinyarada si ay wax u bartaan hadda ilmo badanna waxaa jira oo caseeyaala jiri oo wadooyinkan ka soo qaadnay oo waxbarashada aan barayno sida hadda farsamada gacanta ah sida miisiiska la sameynaayo kalo marka alxamdulilah rabbilcaalamiin wax badan laga faa'iiday macnaha jiifka noohoda marka aan kuu sheego asaa laba dhinac u kala baxaan afar qaanad oo baasagaab iyo hal inereg markuu hal inerigta yahay macnaha wareeg kumbad waaye macnaha oo wareeg kumbad waa wareeg kan ugu weyn waa mn kaas oo kan ugu weyn waaye nafari barka wuxuu noqon karaa macnaha hal xabo oo hal kubadiin iyo hal sariir waa nafarka iyo barka macnaha jiifkan waa jira isagana oo afarkaana la dhahayo isagana oo baasagaaba afar qaanadooda waaye dadka badanaa kaas u badan yihiin dadka bulshada badanaa waxay badan tahay noocaaska gaabka u badan yihiin kaas hadda oo farmaajaha hadda oo dadka hadda badanaa xiiseynayo nalalka badan loo sameynayo marka badanaa kaas annaga hadda ma sameyno oo waxaan u sameyni karin ilaan dadka baahidooda ognay bulshada bulshadana wax badan marka qurax badan aad samaysid quraxda way rabaan laakiin dhaqaalaha inay dhiibaan ma ogolo marka waxay xiiseynayaan waxay lacag yar wixii lacag yarna macnaha marka tabartoodia lagu raadinayaa marka waxaa la sameynayaa jiifkii oo yar oo hore oo kii hore oo macnaha oo noohda ahay kiile la sameynaa marka loo qurxinaa kaasaa loo habeynaa kan kale dalab waayo dadka inay soo dalbadaan markay dalbadaana loo sameeya oo kaas noqonaa marka laba nafar markuu yahay oo hal nirg camal laga samaynayo mise muraayad weyn loo yeelayo qalabkan annaga gobolkan ku sameyno ilaa etoobiya la geeyaay intaasaana laga dalbadaa oo loo qaadaa iyo goboladan hiiraan tuulooyinka ku daxan oo dhan waa loo qaadaa macnaa dadka dadka hirbaadiyada waa barteen farsamada gacanta ayaa waxay qayb weyn ka qaadatay in dalka ay ku nagaadaan dhallinyaro badan oo markii hore ku haminayay in dalka dibaddiisa ay shaqo u doontaan maadaama fursadaha shaqo ay deegaanka aada ugu yar yihiin xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
ururka caafimaadka adduunka ee magaciisa loo soo gaabiyo w h o ayaa uga digay dowladaha caalamka inay fududaystaan xayiraadihii saarnaa dalalkooda sababa la xiriira xanuunka covid nnteenka awgii ayadoo ay sheegtay dalalka sidaasi sameeya in go-aankaasi ay ku keeni karto cawaaqib xumo ay adkaan doonto in si fudud looga soo kabto xeeldheeraha xaaladaha degdega ah ee xarunta caafimaadka qaramada midoobay mike royan oo ka hadlay shir jaraa-ida uu qabtay ayaa sheegay in xanuunkan oo soo laba kacleeyay aysan fogeyn meelo badan oo adduunka ka mid ahna uu iminka uu u muuqda ayuu yiri mid bilow ah tani ayaa imaanaysa iyada oo dalalka britain uu ka mid yahayna dhowaanahan la wada qaaday xayiraadihii ku harsanaa warbixintan waxaa kasoo diray magaalada london wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil sarkaal ka tirsan ururka caafimaadka ee qaramada midoobey ayaa sheegay in toddobaadkiiba ilaa hal milyan oo kiisaska xanuunka covid sagaal iyo tobana laga helo dalalka latin america halka yurubna kiisasku yihiin ilaa milyan iyo badh waxa uu ka digay in xanuunkii aanu weli dabar go-in dalalka fudaydiyey ama ku jiro qorshaha ay ku qaadayaan xayiraadihii saarnaana ay ku degdegayaan go-aamadaasi toddobaadkii aynu soo dhaafnay agaasimaha ururka caafimaadka adduunka ee w h o ee africa ayaa ka digay in xawaaraha iyo wejiga saddexaad ee xanuunka ku fidaya afrika ay la mid tahay xaaladaanay hore u arag wadamada uu iminka faraha baas ku hayo xanuunku waxaa ka mid a dalka ruushka iyadoo salaasadii ay u dhinteen toddoba boqol iyo saddex iyo soddon qof waana tiradii ugu badnayd in muddo ah kiisaska dadka xanuunka laga helay bishii aynu soo dhaafnay ayaa laban laabatay dalkaasi bilowgii juun sagaal kun oo qof ayaa xanuunka laga helay halka toddobaadkanna tiradu ay gaadhay saddex iyo labaatan kun oo qof xeeldheerayaasha caafimaadkuna aad ayay arrintaasi uga digeen iyaga oo qaba inay dowladdu ku degdegayso in xayiraadaha la wada qaado marka la eego heerka uu ku faafaya xanuunka noociisa delta doctor maxamed cadiid hurre oo ku takhasusay caafimaadka guud degana magaalada sheffield ayaa toddobaadkan v o da u sheegay sababta keentay warwarkaasi saynisyahano badan iyo dhakhaatiirta wadankan ayaa waxay ku andacoonayaan inaan dadkii weli la tallaalin dhammaantood badankooduna ay tallaalka qaybtii koobaad un wada qaateen aanay qaybtii labaad wada qaadan qof marka waxaa jira nuqulkan iminka dhowaan indiya lagu arkay inuu aada iyo aada uga uga faafid badan yahay nuquladii hore xanuunada uu sababayaana ay ka khatarsan yihiin kuwii hore dhaksaha uu ku fidayaana ay aada iyo aad runtii u sareyso marka loo eego nuquladii ka horeeyay kuwii ingiriiska lagu arkay iyo kuwii meelo kale lagu arkay saa darteed bay dhakhaatiirta iyo saynisyahanadu waxay ku doodayaan dowladda ingiriisku inay dib u dhigto xayiraadahan lagu xakameynaya faafitaanka xanuunka covid nteen ama coronaviruska inta ilaa iyo inta boqolkiiba sagaashan inka badan dadka ingiriisku ay labadii tallaalba wada qaadanayaan oo la odhan karo dadkii ingiriisku dhammaantood waxaweeye way iska xijin karaan inuu xanuunkani kusoo rido oo waxaa yaraanaysa tirada dadka cusbitaalada gelaysa digniinahan ayaa imanaya warwarka cusub ee laga qabo nuqulka xanuunka covid sagaal iyo toban ee dalta oo markii ugu horeysay lagu arkay dalka hindiya bishii abril ee sanadkan nuqulkan oo ay dhakhaatiirtu sheegeen inuu yahay nooca ugu fiditaanka badan ayaa iminka gaadhay ilaa boqol wadan oo caalamka ah xeeldheerayaasha caafimaadku waxa kale oo ay sheegeen in loo baahan yahay in dal kasta bulshadiisa ilaa boqolkiiba siddeetan la tallaalo si xanuunka looga adkaado waana caqabad ku adag xataa dalalka hore uu maray ee barnaamijkooda tallaalku sarreeyo nuqulka ayaa iminka ku dhaca boqolkiiba sagaashan dadka xanuunka covid sagaal iyo toban laga helo boqortooyada britain halka maraykankana ay tiradaasi tahay boqolkiiba soddon sheebaadhada xanuunka lagu baara ayaa sheegay inuu tallaalka iska caabin karo in ka badan nuqulada kale ee covid sagaal iyo toban laakiin waxa ay yidhaahdeen marka dadku ay qaataan labada dhibcood ee tallaalkaba rajadu inay wanaagsan tahay cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhulka soomaalida adeega internetka ee sii fidaya ayaa waxa uu kordhiyey ganacsiyada yaryar ee qalabka online-ka ku shaqaysta magaalada hargeysa qoysaska iyo hooyooyinka markii hore khudradda iyo noocyada cuntada ka iibsan jiray suuqa hadda waxay adeegaasi ka iibsan karaan qalabka online-ka kadibna guryahooda loogu keeno wariyaha v o da khadar maxamed cabdulle ayaa warbixintan magaalada hargeysa kasoo diray
wakhtiga casriga ah ayaa saamaxay in duruuso laga barto ilaalinta wakhtiga iyo marar badan oo dana kala duwan ay hooyooyin badani u yeelan jireen iyagoo adeegga ay u tegayaan sariibadaha ama suuqa khudaartu u ahaa hal ujeeddo laakiinse muddo kadib qaar ka mid a hooyooyinka ayaa ka fikiray in adeegga suuqa ee khudaarta ay hal goob isugu keenaan islamarkaana adeeggaasi uu noqdo mid online ah oo afaratanka saacadood la heli karo waa tan hooye farax oo tilmaamaysa sida ay ugu dhalatay in ay abuurto oo ay yagleesho meheraddan adeeg taasi oo ay ku iibiso khudaarta iyo noocyadeeda kala duwan baahi anigu aan qabay ayuunbaan sir bulshadan uga faa'iiday baahidan qabay oo ahayd inaan hooye ahaa adseemtime aan shaqaynayay dabeetana markaan siraahdo suuqii qabo ama soo adeego igu adkaatay inaan ama ay wakhti badan iga qaadatay inaan suuqa ka soo adeegto marka waxaan ka fikiray bal maxerad laga wada heli karo wixii kijada looga baahna hadday jiri lahayd hawshan way kuu fududaan lahay wakhti kabacdi anigaaba igu dhalata bal inaan aasaasoo sameeyo inkastoon dee bilow ahaa hadda meheradu sanad iyo waxyar ay jirto haddana waxaan siley waxaad qabatay wax badanoo loo baahnaa oo hooyada soomaaliyeed ay u baahnayd ama cid kasta oo kaja wax uga baahataa ay u baahnayd waxaa kalaanu samayna delivery annagu aanu samayno oo gaadhi aan anagu leenay baa jira qofku wuu soo hadlaa hooyada iyadoo carruurteedii ka maqan iyadoo dhaktar joogta iyadoo gurigeedii fadhido umula oo dee awal hore tacab ay ka qaadan jirtay inay soo adeegto inay suuqi qabato ayuu gaadhigaygu u geeyaa telefoonunbaa ka xiga albaabkay ka qaadataa marka waxaan silan hooyooyinka wax badan baad soo kordhiseen waxaan rajeynana mustaqbalka intaayan ka badan inaanu sii kordhino oo dee meherada adeeg ay sii ballaadhato waayo aragnimada ay u lahayd adeegga suuqa ee inta badan wakhti badan kaga luma hooyooyinku kuma eeko oo qura aasaasaha meheraddan adeeg laakiin hooyooyin kale ayaa ka markhaati kacay baahida ay u qabeen iyadoo xilligan covid uu dunida saameeyeyna baahi gaari ay timid oo la xidhiidha is-ilaalinta iyo feejignaanta la xidhiidha sugnaanshaha caafimaadka iyo kala fogaanta bulshada adeegan anigu wuxuu ii fududeeyey aan u malaynaya inuu qof waloo bili-aadmiga u fududeeyey waxa maanta adduunka jira ee covid dadkii dalabadunkadalay caafimaadkoodii is-ilaalin taxadir dheeraada dheeraada dheeraada bili-aadmiga inaydaan isu dhowaanin meel buuqa inaana dhexgeli karaynin ayaa horta wax walba waxa fududeeyey adeega aad u baahan tahay wuxuu doonaba ha noqde eh aad intaad la xidhiidho online amba telefoon aad dirto aad odhanayso waxaa iyo waxaa ayaan u baahanahay iisoo diro oo ii keena oo iyadoon wakhti badanba qaadan markiiba alaabtii albaabkaaga hortiisa lagu keenayo yacnihii waxay fududaysay wakhtigii kaalumi lahaa eed suuq wax dayday lahayd waxay fududaysay kharashkii dheeraadka ahaa ee kaa bixi lahaa intaad baabuurka qaadato amba aad bas raacdo public transportkii aad raacdo aad wixii u doonanaysid suuqii hoose oonad wixii meel ka wada helayna aad daydayso ood wareegayso inaad midba meel ka soo qaado horta caafimaadkii taasi wax cidhiirigeliyey ayay noqotay isku soo wada duubo ilbaxnimada wakhtigan iyo adeegga ay bulsho badan oo dunida ku wada noolay ku wada wadaagtay tiknolojiga ayaa saamaxay in horumar laga sameeyo meelo kala duwan oo ay ka mid tahay adeegga khudaarta ee meheradaha lagu iibiyo taasi oo nuxurkeeda iyo muhiimadeedaba ay hooyooyinkaasi ka markhaati kaceen khadar maxamed cakule v o a hargeysa
magaalada boosaaso dhallinyaro ku dhaqan halkaasi ayaa waxay soo kordhiyeen farsamooyinka agabka laga keeni jiray dabadaha xirfadahan ay dhallinyarada ka shaqaystaan ayaa waxaa ka mid a kuwa ay ku soo saaraan qalabka guryaha iyo sidoo kaleeto kuwa beeraha iyo kabaha iyo boorsooyinkiiyo agabkalaba wariyaha v o eda faadimo yaasiin jaamac oo la kulantay dhalinyaradaasi ayaa haddaba warbixinta nooga soo dirtay halkaasi suuqyada magaalada boosaaso waxaa ku soo kordhaya dhallinyaro farsamo yaqaano ah oo awood u yeeshay inay soo manguuriyaan farsameeyaanna qalabka ay ganacsatadu ka keenaan waddanka dibaddiisa loona iib keeno suuqyada waddanka farsamada ay dhallinyaradu la yimaadeen ayaa meesha ka saartay in badan oo qalabkii dibadda laga keeni jiray ah alaabaha warshadaysan ee dhallinyaradu ay hal abuureen inay soo saaraan isagoo ah mid waddani ah kana tayo fiican kuwa dibadda laga keeno ayaa waxaa ka mid ah qalabka loo adeegsado falista beeraha iyo kuwa cuntada lagu kariyo khaalid burhaan baa la yidhaahdaa walaal waxaan jiraa toddobiyo labaatan sano tuulaal waxaa weeye xirfadan aan ku shaqeeyo waa farsamada gacanta waxaan sameeyaa sanaaduuqda haamaha reer guuraag weeyaan biyaha ay ku dhaansadaan girgirayaasha lagu shito dabka ee deegaanku isticmaalo galaamada shidaalkana waanu samaynaa kuwa beeraha loo isticmaale lagu waraabiyo haamahan biyaha lagu shubto reer magaalku isticmaalaan taangiga loo yaqaano fuustooyinka biyaha qaadaha fuustooyinka ganjeeladana waanu samaynaa qalabka aad ka samaysaan xagee ka heshaan qalabka waxaanu ka helnaa waxaa keena nimankan ganacsadayaasha ee qalabka dhismaha keena laamiyeeri baan ka samaynaa meeqa xabo ayaa maalinta samayn kadhaa markaad gobolkaba ku rido wallaahi kulley hawsha iska hawl kululoo adigu marna yadaa laga shaqaynaya marna yadaa lagu danlasanayaayo waanu wadnaa uun ma garatay laakiin haddii aanu eegno imeji karayno waxaa naga soo bixi kara xagga sanaaduuqda markaanu eegno maalintii adigu shan xabo afar xabo waa naga soo bixi karaan adigu qaybna brofeshin gacantaanu la tagnaa wixii laysku qabanayana alxan baanu la tagnaa ama qaabab kale oo ribidhaa baanu isticmaalnaa ribid la yidhaahdo oo aan alxan kaba ka dhicin oo labadii birood su qabanaya dabcan dee kolley annagu dunidu ilbaxnimadeedu waa naga horreysa marka aragtihaan markaanu aragnay waxaanu hindisnay inaanu dadkay ka baahi tirnaano gacantayada aanu ku samayno annaguna aanu ku noolaano markaa dabcan haa marka nashqadaydi nashqad ka duwan la keeno waxaanu jecel xataa inaan la jaan qaadno oo timid ka fiican oo ka adag aanu keenno sidoo kale imka sanaaduuqda beriga hore dibaddaa laga keeni jiray ganjeeladan oo kale iyagoo looxaa la keeni jiray galaamada shidaal kulley wakti fog ba iyagu khad ka baxeeno iminka mid orjinaal oo maba arkaba oo dibad laga keenay annagun baa samaynaa marka waxaasoo dhan adigu kulley waa wax berigii hore la isticmaali jiray casriyan laakiin haddeer annagu aan casri garaynay oo aanu samayno gacanteeda ka soo waxaa kale oo dhallinyarada farsamo yaqaanada ahi ay dibu habayn iyo xoojin ku sameeyaan qalabka warshadaysan ee tayadoodu ay hoosayso iyagoo haddana aan ka daalin inay mar walba isku dayaan hindisahooda iyo hal abuurkooda cusub ee ku aadan inay si fudud u sameeyaan hadba farsamadii cusub ee dalka ku soo biirta sidoo kale gaarhgacanada waanu dib baanu habaynaa waanu adkeynaa xiijiyaal baanu sameynaa xagga hore haa oo goboladaha taayir ku wareego waa caag annagu bir baan uga dhignaa dib baanu wargaraynaa wax kastoo soo xumaado oo farsamadeeda aanu garanayno dib baanu habaynaa oo waanu samaynaa barashada xirfadahan ee dhallinyaradu ay ku shaqaystaan ayay sanooyin dhowrah ku bartaan goobaha farsamada kadibna ay ka mid noqdaan shaqaalaha xarunta ama ay si madax bannaan u samaystaan meherado cusub wallaahi kulley farsamada waxaan soo galay taarikhdu markay hayd labada kun iyo saddexdii anigoo nin yar ah isla markaana barashadeeda waxaan ugu jiray muddo badan afar sano ayaan baranayey haa rag badan baan nahay oo adugu qaab shurkanimaan ku shaqaynaa adu haddeer gruubka gruubkayaan ka koobanay ilaa lix nin ilaa toddoba nin waayihiin dabcan haa meheraddan baan ka shaqaynaa aan ka howlgalna aa xirfaddeedaa ku xidhanoo waxaan jecellay marba wax cusub dadku ay xiiseenaya inaan soo saarno sidaa reer yurub soo saarayaan marba wax casriya maaragta inaan wixii bedbedelno u soo saarnaan jecelnahay hindisaha dhallinyarada waxaa kaloo ka mid ah inay sameeyaan kabaha dadku ay xirtaan suumanka iyo boorsooyinka iyagoo adeegsanaya hargaha xoolaha ugaarta iyo waxyaabaha kale ee ganacsatadu ay u iibkeenaan waddanka waxaa kaloo jira dukaamo si gaar ah alaabooyinka loogu iibiyo iyo kuwo lagu dayactiro marka ay duugoobaan jira faadumaha waxaa jiraan kuwa maxay aheeday oo suumanka markii loo isticmaalo oo suumanka ka dhammaado oo saarno suumanka la cusuba aan saarno oo maxay aheeday salka uu fiican yahay wallaahi hal abuurka faadumaayo waan bartay oo maxay aheeday waa horna shaqaalaan ahayo waan kasoo shaqaynayo macnaa xarfadii waan soo bartay haddira ninka howsha ka labad oo meesha aan fadhiyaan ahayo howsha macnaa naqshadii waxaaba aan diyaariyo maxay aheeday waan wiilasha aan u dhiibo hal abuurka dhallinyarada farsamada qalabka gacanta lagu sameeyo ayaa ah mid kaba nolosha qoysas fara badan oo soomaaliyeed dhinaca kalena waxa ay bulshadu kaga faa'iidaysataa qalab qiimo jaban adkaysi badanna leh faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso
kana cod ka baxsan fanaanka xasan aadan samater
idaacaddii subaxnimo oo idinla socotiinay anigu waa maxamed cabdiya zahre cabdi axmed intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa intayna dib u kulmin doonno sidaas iyo nabadgelyo